kulan wacan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka doorasho waa toddobaadle hadaha oo kale aad maqashaan waxaana diiradda ku saarnaa doorashooyinka gudaha iyo kuwa dibadda iyo macluumaad ku saabsan doorashooyinka maanta waxaad ku maqli doontaan barnaamijka nidaamkan federaalkahuna markii loo fiirsho waxaa la dhihi karaa khilaafkan hadda jira wuxuu ku leeyahay kaalin mug leh federaalku saameyn ma ku leeyahay isfahmigaaga siyaasadeed ee ka jira dalka waraysi ayaan idinkaga haynaa barnaamijka waxaa soo saaray halkaana ka soo jeedinaya cali cabdulaahi lowle waxaana farsameynaya yaasiri yoome soo dhowaada dhegeystayaal hagaag aynu gudaha usii galno barnaamijka tan iyo markii ay soomaaliya u guurtay nidaamka federaalka inta badan waxaa dhaca isqabqabsi dhanka doorashooyinka maamul goboleedyada ah doorashooyinkii ugu dambeeyey ee sida aadka laysugu qabsaday waxaa ka mid ahayd doorashada jubbaland iyo midda galmudug sagaaliyo tobankii agosto sanadkii tegay maamul goboleedka jubbaland ayaa qabtay doorasho madaxweyne oo si aadah loogu murmay xilligaasi kismaayo waxaa lagu doortay ilaa iyo saddex madaxweyne war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ayaa lagu sheegay in doorashooyinkaasi ay baalmarsan yihiin hanaankii doorasho ee wasaaraddu horey u qorshaysay waxaana wasaaraddu doorashooyinkaasi ay ku tilmaamtay kuwiis caleema waxaa kismaayo haatan ka jira xaalad aad u adag iyada oo mararka qaar ay dagaallo ka dhacaan dhanka kale labadii febraayo xildhibaanada maamul goboleedka galmudug ayaa madaxweynaha maamulkaasi u doortay axmed cabdikaariye doorashadaasi ka dhacday galmudug ayaa keentay in si aadah laysugu khilaafo ahlu sunna iyo madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa labaduba kasoo horjeestay doorashooyinkaasi madaxweyne xaaf waxa uu sheegay in uu dhammaystiran doono xilliga xilhayntiisa xalka ahlu sunnah ay axmed shaakir u dooratay in uu madaxweyne u noqdo haddaba federaalku saameyn ma ku leeyahay isfahmiwaaga siyaasadeed ee ka jirta dalka su-aashaah iyo kuwo kale waxaa ka jawaabaya ustaad cabdirasaaq cali yuusuf oo darajada labaad ka haysto sharciga guud ahna bare jaamacadeed arrintaas dowladaha beesha caalamka markay arkaan in ay buuq iyo qalalaaso iyo nidaam darro meeshii ka dilaacday arrintaas waxaa jirta commentis aada u fara badan ama maaragtay inay meeshaa ka dhacdo dowladaha beesha caalamku ayaga laftooda waxaa la dhihi karaa markaas inay jiraan cid ayaga laftooda ay taageeraan oo ay maaragtay ayagu ay maaragtay ay xaggooda u janjeersadaan markaas mathalan tusaale ahaan markii ay dhacday dowladdii koonfur galbeed soomaaliya in buuq iyo qalalaaso uu ka taagan yahay safiirkii u fadhiyey maaragtay wakiilka u fadhiyey qaramada midoobay haysom arrintaas uu ka hadlay markuu ka hadlay waxaa dhacday asaga iyo dowladdii dhexe ee soomaaliya in maaragtay halkaas in la ceydiyo oo buuq lagu furo inay ka dhacdo markii taas laga soo tago dowladaha beesha caalamka ayaga laftooda mid walbayba waxay leedahay maaragtay cid ay saaxiib la tahay ama cid ayadu markaas ay maaragtay xaggeeda ay u jaanjeersanayso mathalan tusaalehan taasi marka waxay ku xidhan tahay cidda ayadu markaas ay u aragto inay ama la saxan tahay ama ay ayadu saaxiibka la tahay mathalan tusaale ahaan waxaan arkaynay hadda doorashadii ka dhacday galmudug in safiirka mareykanka u fadhiya soomaaliya oo kale oo maaragtay u hambaliyeeyey dowlado aada u fara badan inay u hambaliyeeyeen taasina waxay keenaysaa maaragtay in beesha caalamku ay jirayso meel markaas ayagu ay u aragto ama ay u arki karto inay sharci tahay matalan tusaale ahaan hadda waxaa nooga muuqatay dowladaha beesha caalamku inay arkayeen madaxweyne qorqor inuu yahay madaxweynaha saxda ah oy maaragtay u hambaliyeynayeen ayadoon taa laga fiirin dadka bulshada ee meesha degan ayagu maxay rabaan aragti intee la egay qabaan taageero intee la egay u qabaan doorashada meesha ka dhacday taabacsanaan intee la egay taabacsan yihiin ama raacsan yihiin doorashada meesha ka dhacday sidoo kale waxaa jiri karta waxaa jira dowlado deeqbixiyaal ah ee maamul goboleedyada ama dowladda soomaaliya oo kale taageera taasi markii ay dhacdo iska qabsi siyaasadeed ee ku yimaada maaragtay maaragtay dadka soomaaliyeed ama dhismahooda dowladnimo ku yimaada taasi waxay dhalinaysaa niyad jab ama kalsooni xumo laga qaadayo dadka soomaaliyeed laga qaadayo ama dowladda soomaaliyeed sidaa darteed meeshaas waxaa ka imaan karta in beesha caalamku ay meel taageerto oo ayadu ay meel xooga saarto sida aan ku arkaynaba doorashooyinkii ugu dambeeyey ee maaragtay ka dhacayay dalka federaalka waa nidaam soomaaliya ku cusub kaalin intee leeg ayuu ku leeyahay aragtidaada khilaafka doorashooyinka
waa su-aal aada u muhiim ah waxaa la dhihi karaa markii loo fiirsho nidaamka federaalka ah ee soomaaliya ku cusub ee dadka soomaaliyeed aysan garanaynin dadka soomaaliyeed inta badan maaha dad wax akhriya dad wax akhriya ee akhriska u badan ee maaragtay ma ahan ee nidaamkan federaalka ihi waxaa jirta andima siyaasiya oo aada u fara badan ee qawaaniinta caalamigaahuba ama kuwa caamkaahuba ay qorayaan Ee, nidaamkan federaalka wuxuu kamid yahay andimada siyaasiga ah nidaam- nidaamyada siyaasiga ah ee adduunyada ay ku dhaqmaan ama dowladaha qaar kamiduhu ay qaateen Ee, nidaamka federaalka waxaa la dhihi karaa ee, kaalin mug leh oo xoog leh ayuu ka qaatay khilaafka ku yimid soomaaliya dadka oo duqowda ah ee, ama indhergaradka ah axyaanta soomaaliyeed waxay leeyihiin nidaamkan federaalka ah ayaaba wuxuu yahay burburka soomaaliya soomaaliya waxay waa dowlad burbur ka soo daashay nidaam qabaliya ee, xuruub ahliya ama dagaalo sokeeye kasoo baxday sidaa darteed waxay leeyihiin qabiil qabiil baa laysu dagaali jiray dagaal qabiil qabiilaha dhici jiray waxay leeyihiin marka federaalkan ayaaba dadka ee, odayaasha ama duqowga markay ka hadlayaan waxay leeyihiin asagaaba wuxuu yahay maaragtay nidaamkii qabaliga ahaa ee tacasubiga ahaa ee maaragtay oo casriya waabayay leeyihiin maalan tusaale ahaan waxaa dhacaysa in maaragtay dadkii soomaaliyeed oo isdhexmari jiray oo isla shaqaysa jiray oo maaragtay isdhexmari jiray ay timaado meeshan maadaa u dhashay maxaa ku keenay meeshan maxaa kasoo doontay meeshan maxaa timid saan in dowladihii ayaga maaragtay wilaayaadkii ama maamul goboleedyadii ay ku timaado dagaal tusaale ahaan hadda dowlad walba oo feder oo maaragtay maamul goboleed walba ee, ma laha wax xuduuda maalan tusaale ahaan jubbaland iyo koonfur galbeed oo kale xaggee u xuduuda ee, hirshabeelle iyo maaragtay ee, galmudug oo kale xaggee u xuduuda wax la yaqaano tusaale ahaan waxaana la wada ogyahay oo la wada ogyahay ee, maalan maraykanka oo kale in uu yahay dowlada isku yimid markii horena kala lahaayeen xuduudo iyo maaragtay meel soohdime ay yaqaaneen kala lahaayeen soomaaliya ma aha wadan markiisii horeba u diyaarsanayay nidaam federaal ah u diyaarsanay ma aha maxaa yeelay ee, maaragtay nidaamka federaalka uhu waxaa jira markuu imaanayo waa inuu jiro ee, dad uu kala googooyey maaragtay ama gumeysto hore oo isticmaari yahay ama maaragtay dowlado kala furfurtay ee ayagu markaas maamul goboleedyo kala duwan markaa samaystay ee markaa dib isugu imaanaya oo ayagu xuduudo kale leh marka soomaaliya ma ahayn maaragtay ee, dal ee, ee, la qabsaday ama fahmaya nidaamkan federaalka ah Ee, nidaamkan federaalkahuna markii loo fiirsho waxaa la dhihi karaa ee, khilaafkan hadda jira wuxuu ku leeyahay ee, kaalin mug leh maxaa yeelay nidaamka federaalka ahi waa nidaam cusub dastuurkii waa dastuur qabyo qoraaleed ah ma dhammaystirmin ee, cid walba ee xil qabanaysa ee, ama soomaaliya ka qabanaysa ama maamul goboleed ka qabanaysa ee, ee, ma fahmayso ee, maadaama uusan dastuurkii si toosa uusan u qeexin oo uu yahay qabyo qoraaleed ee, cid walba hadduu yahay ee, wasiir maaragtay ee, dowladda federaalka ah ee, dowladda dhexe iyo hadduu yahay ee, maaragtay wasiir maamul goboleed ikhtisaasaadka iyo shaqooyinka iyo mahaamaadka iyo salaaxiyaadka mid walba uu leeyahay iyo kala dambeyntooda iyo shaqada uu kana gaar leeyahay iyo shaqada uu kana gaar leeyahay sidoo kale ee, madaxweynaha maamul goboleedka ihi ama madaxweynaha maamul goboleedka madaxweynuhu ku ohi muxuu asagu leeyahay oo maaragtay ee, shaqo ah oo asaga u gaar ah muxuu leeyahay waxaan arkaynaa in badan in madaxweyneyaalkii maamul goboleedyadu ay rabaanba inay ayagu safiirha dirsadaan inay ayagu maaragtay ee, arrimihii maaragtay ee khaarijiga ahay ee arrimihii dibadda inay ayagii aadaan inay wufuud dirsadaan inay socdaan dowlado shisheeye inay markasta ay doonayaan inay heshiis la soo galaan taasina waa maaragtay dhaqan iyo nidaam baalmarsan nidaamka federaalka ah marka dowladda soomaaliya inta badan nidaamkan federaalka ah waxay kala kulantaa caqabad weyn oy kala kulmayso xakameyntii iyo xal uheliddii ee say maaragtay u noqon lahaayeen dowladihii maaragtay ee dowlad goboleedyadii say u noqon lahaayeen mid ka dambeysa ama ku dhaqmaya ee nidaamkii federaalka ah marka mar walba waxaan arkaynaa in ay e, ayagoo wafdi hogaaminaya ama wufuud badan ay dowlado shisheeye ama dowladaha deriska ay safar u aadayaan oy maaragtay maamul goboleedii ay maamul goboleedyadii ay ku dhaga adeegayaan mar walbana ay ku jiraan faragelin shisheeyana ay mar walba ay mid walba ahba maaragtay ay ku dhacayso maaragtay waan arkayno jubbaland oo kalaa kamid ah ee, mar walba ee, waxaa maaragtay faragelin ayaan aragnaa dowladda kenya ay sameynayso galmudug xilliga u ahay madaxweyne xaaf waxaan arkaynaa in maaragtay imaaraadka oo kale markaas ay ay faragelin aada u ba-an ku haysay waxaasoo dhan marka waxay keenayaan ee, khilaafka aada u fara badan ama waxqabad yarida iyo caqabada ku taagan dowladda soomaaliya inay waxqabato waaba federaalkan ee dowlad goboleedii iyo madaxweynihii madaxweyneyaashii dowlad goboleedyada iyo maaragtay maamuladii e, maaragtay ama e, e, e, aysan aqoonin waxa ayaga ay leeyihiin iyo waxa dowladda soomaaliya ay leedahay taas ayadana waxaa barbar socota dowladdii soomaaliya oo ayaduna si toos ah faragelin ugu sameyneysa maalan tusaale ahaan dastuurkan qabiyo qoraaleedka ah wuxuu qorayaa oo maaragtay yuusanba dhammaystirin uysan dhammaystirnaani waxa maaragtay qodobo dastuuriya oo maaragtay dowladda soomaaliya ee ka xakameynaya maamul goboleedyada sidaa darteed marka waxaan arkaynaa dowladda soomaaliya inay iyadu xadkii ka tilaabayso oy faragelin aad ah iyo caburis iyo cadaadin ay saarayso taasina waxay keentay ayaguna maamul goboleedyada inay xarkaha goostaan oo ayaguna ayagoo iska caabin sameynaya oo dowladdii maaragtay ee, ee, iska caabinaya inay ayaguna ay taas bedelkeeda ay xadkoodii ayaguna ka tilaabaan doorashadii ugu dambeysay waxay ka dhacday galmudug saddex madaxweyne ayaa halkaasi ka jirta Een, saadaasha laga filanayo halkaasi maxay tahay waxaa jirta in eh, doorashadii ugu dambeysay oo ka dhacday galmudug ay ku dhammaatay si maaragtay ay niyadbad niyad niyad jab fara badan iyo maaragtay eh, si aan la filaynin ay ku dhammaatay iyo buuq iyo qalalaaso waxaan aragnaa meeshaas inay ka dhacday oo ilaa iyo saddex doorasho oo ay ku soo kala baxeen saddex madaxweyne taas marka haddaan aniga aragtideyda eh, fiirsho waxay la tahay eh, haddii dadka eh, maaragtay waxgaradka ah ee meesha u dhashay ay maaragtay eh, la- wadahadal laga furo ee maaragtay eh, meeshaas laga sameeyo wadahadal eh, sababtoo ah meesha waxaa jira dad duqoowa oo odayaala ah oo indhergarad ah oo meeshaa degan Eh, marka haddii sidaan kusii socoto oo ay kusii socoto waxaa imaanaysa wax waxqabada inay meeshaas ka imaan wax maaragtay madaxtinimo ah inaysan meeshaas ka dhicin wax dowladnimo ah inaysan meeshaas ka dhicin wax maamul goboleeda inuusan meeshaas ka soo bixin inta badan eh, waxa keenana waxay tahay ayadoo markii horeba eh, faragelin aada u ba-an dowladda lagala kulmayey ayaa waxay keentay meeshii cid walbaba inay gooni u goosato oo saddex madaxweyne meeshii ay ka timaado sidaa darteed marka eh, waxaa jira eh, afkaar siyaasiya ama ballanqaadiyo oo ay dowladda soomaaliya u sameyneysay maalan tusaale ahaan madaxweyne xaaf oo kale ahlu sunna oo kale Xe- sidaa darteed waxaa dhacday oy ayaguna tuhmeen wixii maaragtay shalay loo ballan qaaday in aan si rasmi ah eh, markii aan loogu fulin taasi waxay keentay marka inay ayaguna ay sidaa bedelkeeda ay ayaguna carqalad iyo dhibaato iyo buuq ay furaan sidaa darteed aniga waxay ila tahay arrintaas inay tahay arrin lagu xali karo eh, s- nidaam diblomaasiya si diblomaasiya qaab diblomaasiya in loo xaliyo in wadahadal lagu xaliyo in maaragtay eh, dad dhexdhexaadiyaal ah oo wadahadal lagu xaliyo oo maaragtay eh, ballanqaadihii awalba hore loo sameeyey oo meelaha em- eh, maamul goboleedihii ma- maamulkii meesha ka jiray in wadahadalkii lala sameeyo oo dowladdu ay la sameyso sidaa darteedna eh, eh, eh, halkaas sidaas lagu xaliyo buuqaas iyo qalalaas sidaas lagu damiyo ugu dambeyntii maxaa wax looga baran layahay doorashooyinkii hore ee laysku khilaafay Eh, runtii eh, soomaaliya eh, maamul goboleedyada inta badan maamul goboleed markii la dhiso eh, jubbaland oo kale eh, eh, matalan tusaale ahaan eh, eh, ishe- koonfur galbeed oo kale ay u dambeysay hadda galmudug oo kale inta badan waxaa la arkayay in khilaafiyo soo noqnoqda oo aada u fara badan ee dhaca hadda tii ay ugu dambeysay ee maaragtay jubbaland oo kale ee ka horeysay galmudug in ay meesha ka dhacdo ee, khilaaf aada u fara badan Ee, taas ee, waxaa wax looga bara waaye waxbarashaduna ay ka keentay ee siyaasiyiinta meelaha maaragtay kasoo jeeda ku jira ee dowladda soomaaliya iyo ayaga ku kala jira ayaa wuxuu keenayaa in wax laga bara waayo maalan tusaale ahaan dowladda soomaaliya waxay rabtaa sidii ay kusoo laaban lahaayeen madaxda hadda jirta ahi labada kun iyo labaatan iyo kowda taas darteed sidaa darteed waxay u hardamayaan oo ayagu u dadaalayaan oy juhdi u bixinayaan ee sidii dad ayaga taabacsan ka amar qaata la shaqeeya ka dambeeya siday meeshaas ugu heli lahaayeen ee dadkii degaanka iyo maaragtay madaxdii hore ee maamul goboleedyaduna ayaguna ee, waxay rabaan inay ayaguna dad ayagu ay noqdaan madax bannaan aan dowladda soomaaliya ka madax bannaanaada hoos tegin wax xiriira markii laga soo tago kan dastuuriga aysan la sameynin taasi marka waxay keenaysaa mar walba waxaa la dhihi karaa in wax laga bara waayo waxaa u sababa oo sababka ra-iisigaah ugu weynaya wuxuu yahay mar walba dowladda soomaaliya oo faragelin rasmiya maamul goboleed walba ku sameyneysa mataalan tusaale ahaan odayaasha dhaqanka haddii la madax baneeyo la yidhaahdo idinku maaragtay sameysta cid aada u madax banaantihiin maaragtay baarlamaanka haddii la madax baneyn lahaa haddii faragelinta laga dhaafi lahaa ilaa in kor joogto laga ahaado oo wuxuusay u dhacayaan lala socdo ma ahani taasi waxay keeni lahayd in khilaafka uu joogsado laakiin in wax laga bara waayo waxaa keentay oo laga joogi waayo dowladda dhexe ee soomaaliya laga rabay inay ay ogaato cawaaqib xumadii iyo dhibaatooyinkii ka dhacay koonfur galbeed ka dhacay jubbaland dhacayay xiliyadii ugu dambeeyey ee maaragtay la sameynayay sida tay haddaba u dambeysay inay wax ka barato oy dadka deegaanka madax banaani siido ay tidhaahdo adinku ciddaad jeceshihiin oad ku kalsoon tihiin soo doorta sidaa darteed mar walba ayada ayaa waxay u sababaheed in uu yimaado iska qabsi sidaa darteedna waxay keentay taasi in ay timaado inaan wax laga baran wixii hore hore u dhici jiray maalan tusaale ahaan haddii falkii hore loo sameeyey mar kale la sameeyo falkii fal lamid ahaa soo laabanaya marka falkii lagu sameeyey jubbaland kii lagu sameeyey isha koonfur galbeed wax lagama baran wax darsiyaho laga qaatay iyo wax laga qaatay ma aysan jirin sidaa darteedna waxay keentay in falalkii kuwo lamid ah ay soo laabtaan taasna waxaa u sababa dano jira awgeed matalan tusaale ahaan dan waxaa jirta dowladda soomaaliya ay wadato oo ah ayadoo cidday rabto inay meeshii geysato ayagana maamul gobo musharaxiintii kale iyo ama mucaaradka ahaayeen ama maamul goboleedii ama kuwa dadkii degaankana waxay rabaan dad ayagu madax bannaan oo ayagu ay wataan ayagu ka kalsooyihiin inay meeshii soo baxdo marka afkaartaas iyo aragtiyaalka isdiidan awgeed ayaa waxay keeneen in wixii hore u dhici jiray wax laga barawaayo ayna soo laalaabtaan wuu mahadsan yahay ustaad cabdirasaaq guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka doorasho waxaan idinka tegaynaa heesta uu ku luuqeeyo maxamed axmed kuluc nabadgelyo
Uma beira, so